Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a xogayaha guud ee xisbiga jubilee oo ku gacan seeri shirweynuhu madaxweynaha shaaciyey taliyaha ciidamada kenya ee la geeyay haiti oo sheegay in guuldarro aynan u furnayn wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamkana waad dhegaysan doontaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad ee julaay ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afarta bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya xogayaha guud ee xisbiga jubilee jeremea akioni ayaa gaashaanka u daruuray arrin uu shalay shaaciyey madaxweynaha dalka ee william ruuto oo ay ahayd in isniinta soo socota ee shan iyo tobanka bishan la qaban doono shir ay saamiley kala duwan ka qaybgalayaan kulankaasi ayaa la qorsheynayaa inuu socdo muddo lix cishaa madaxweyneha ayaa xusay in ay ka qaybgeli doonaan ilaa boqol iyo konton qof oo konton ka mid ay yihiin wakiilada dhalinyarada shirweynaha ayuu ku tilmaamay mid looga arrinsan doono sida loogu gudbi karo xaaladda cakiran ee ka taagan dalka hase ahaatee xogyaha guud ee xisbiga jubilee jeremea kiyoni ayaa hoosta ka xariiqiyay in la joogay xilligii la dhaqangelin lahay dastuurka waddanka u degsan waxa uu tilmaamay in aan loo baahnayn wadahadallo dheeraad ah waxa uu tusaale u soo qaatay warbixin ay horey u soo saareen guddiyadii waki t g r c b b i iyo nadco dhammaan warbixinadan ayuu kiyoni xusiyey in laga soo saaray wadaxajoodyo dhacay taliyaha ciidamada booliska ee dowladda kenya geysay waddanka haiti godfrey otunge ayaa sheegay in guuldarro aynan ahayn waddo furan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey inay ku guulaysanayaan howlgalka nabad sugidda ee haiti otunge oo markii ugu horreysay shir jaraa'id qabtay tan iyo markii ciidamada kenya halkaasi la geeyey laba toddobaad kadib ama laba toddobaad ka hor ayaa tilmaamay in ayagoo kaashanaya shacabka haiti ay dib u soo celin doonaan nidaamkii kala dambeynta iyo xasiloonida ee dalkaasi sanadkii hore ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay u ansixiyey qaraar uu tirsigiisu yahay laba lix sagaal sagaal kaasoo qeexaya in haiti la geeyo howlgal nabad sugid ah oo ay hogaaminaysa kenya ilaa lix waddan oo kale ayaa howlgalkan ka qayb qaadanaya waxaana la doonayaa in loogaga adkaado kooxaha abaabulan ee hubeysan ee rabshadaha ka wada waddankaasi haiti waxaa la xaqiijiyey dhimashada laba ruux kadib markii ay soo duntay goob dahabka laga soo saaro oo ku taalla ismaamulka migori dhacdadan ayaa laga soo tubiyey kanga oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka rongo wararka ayaa intaasi ku daraya in siddeed iyo toban qof oo macdanqodato ah ay goobta ku sugnaayeen markii ay soo dumaysay ilaa toban qof ay wararku sheegayaan inay weli ku xaniban yihiin goobtaasi oo loo yaqaano jopa goldmine ilaa afar qof oo dhaawacmay ayaa lagu daweynayaa isbitaalka deegaanka rongo shacabka migoori ayaa loogu baaqiyay inay ka qayb qaataan dadaalada lagu soo samato bixinaya shakhsiyaadka weli halkaasi ku xaniban
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caasimadda dalka soomaaliya taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamul goboleedka jubbaland ayaa degmada afmudo oo lacag ku abaalmariyey muwaadiniin soo gudbiyey xogta koox la sheegay inay ka tirsiyiin al-shabaab kuwaasoo damacsanay inay shacabka soomaaliyeed ay dhibaatooyin u geystaan siduu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamul goboleedka jubbaland maroo arrimahani ka hadlayay ayaa waa hadaladiisii ka mid ahay taliyaha qawaariijta al-shabaab xiriirkeena wuxuu bilowday bishii sanaad waxay ugu dhaheen waxaan rabnaa inaad nalaga shaqeyso sidii aan ku dili lahayn ninka daraawiishta afmadow haasto mahad islaam minaan kuu soo dhiibaynaa gaarigiis inaan noogu dhejisaan rabnaa bilow ilaa dhammaad anna saraakiishayga iyo madaxdeeda waan la socodsiinaya waxay socoto socoto filinka aan jirno ugu dambeyn alxamdulilah maantaan ku guulaysanay weelmaaro aan tage minada qawaariijta aan kala soo guddoomay dowladdeedana way mahadsantaa horumartina waan ka guddoomay waxaanu fashilinay maanta miino ay dhagarqabyaashu doonayeen inay ku geystaan macnihii dhibaato ay ku geystaan ayaanu fashilinay xogteedana ilaa bilow iyo dhammaad aan la soconnay oo nimankaasu ay rabeen ay isticmaalayeen ay u soo dhiibeen ninka la yidhaahdo garabkayga taagan axmed cabdi degaale axmed katiitow miinadaasay ugu talagaleen macnihii ay dhaheen een ugu xidh mahad gaadhiga ugu xidh een bilow iyo dhammaadna waanu la soconnay een nasiib wanaag miinadii hadda wiilku noo keenay waanan qarxinnay een intaa kadib waxaanu abaalmarin lacageed guddoonsiinaynaa axmed cabdi digaale abaalmarintaasoo dowladda jubbaland ay ugu tala gashay cid kasta oo macnihii fal noocan oo kale ah soo sheegta oo fashilisa ani waxaanu siinaynaa abaalmarin lacageed ama askari ha noqoto ama shacab ha noqoto dhowr bilood ka hor bay ahayd sidan oo kale ay soo dhiibeen ee fashilantay abaalmarin lacageedna aanu ku bixinay sidii oo kalena maantana waxaan bixinaynaa oon guddoonsiinaynaa axmed cabdi digaale abaalmarin lacageed oo dhan saddex kun oo dollar Een, axmed guddoon adeer dirso gacanta mari lacagtan gacanta mari saddex kun oo dollar sama haysid waad mahadsantahay adeer insha allah cid kasta oo arrintan oo kale fashilisa waxaanu siinaynaa abaalmarin lacageed ama shacab ha noqoto ama askar ha noqotee sida A- axmed cabdi digaalo oo kale saasoo kale aan abaalmarin lacageed siinaynaa marka cid kasta oo macnihii dhagarta ay maleegayaan og ee aragtow nala soo wadaag madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magaalada kismaayo ku qaabilay taliyaha howlgallada gaarka ee wadajirka ee bariga afrika cornel david heskel oo booqasho ku yimid maamulka jubbaland kulanka ayaa laga looga hadlay howlgallada ay wadaan ciidamada jubbaland iyo taageerada dhinaca amniga ee dowladda maraykanka ee la xidhiira dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab taliyaha howlgallada gaarka ee wadajirka ee bariga afrika cornel david heskel ayaa bogaadiyey howlgalka ay wadaan ciidamada jubbaland ee lagu xoreeyey deegaanada waa deegaano ka tirsan maamulka jubbaland waxa uu xusay taliyaha in guulaha la gaaray howlgalladii u dambeeyey ay muujinayaan sidai jubbaland uga go-an tahay xoreynta deegaanada weli ay ku harsan yihiin kooxaha al-shabaab ama kooxda al-shabaab waxaa madaxweynaha kulanka ku helinayay taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee jubbaland axmed axmed waa maxamed axmed sabriye iyo taliyaha ciidamada daraawiishta ee jubbaland jarnaal ismaaciil saxardiid markan haddii aan eega dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka in ka badan labaatan iyo sagaal qof ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka oo ay israa'iil ka geysatay meel u dhow magaalada khan yunis ee dalka falastiin weerarka ayaa lala eegtay teendhooyin dadka hoy u ahaay oo laga taagay bannaanka dugsi ku yaala magaalada abasan ee koonfurta khaza weerarkan ayaa ah midkii afaraad ee militariga israa'iil muddo afar cisho ah ay ku qaadeen dhismo dugsi laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore duqaamaha ee weli israa'iil ka wada khaza ayaa lagu dilay ugu yaraan soddon iyo sideed kun laba boqol iyo afartan iyo saddex qof halka la dhaawacay siddeetan iyo sideed kun laba boqol afartan iyo saddex kale warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii star f m waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayey cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey